degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ku tallaabsanaysay horumar dhinaca ganacsiga ah iyadoo ganacsatada ay soo kordhiyeen ganacsiyo cusub goobaha lagu iibiyo qalabka gaadiidka ayaa qeyb ka ah ganacsiyada laga hirgeliyey degmada waayadii dambe waxayna fursado shaqo abuur u noqotay dhallinyarada ku nool degmada dhoobley qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhoobley ee shaqo abuurka ka helay goobaha lagu farsameeyo gaadiidka ayaa ka hadlaya magacaygo saddexan waa qadar cabdulaahi faarax kana mid ah dhalinyarta deegaanka degmada dhobley kana ganacsada meel geebaha sperbartska ee biraha lagu gado wallaahi dee shaqa aad takhasuskeeda lahayn ma geli kartid wax walbao bilow buu leeyahay marka juhda aada u weyn iyo waqti baan gelinay dee intaad iska imaato wixii ma qaban kartid wax walba inaad aqoontiisi leedahay wey bir walbana aqoon bay rabtaa marka waxuu waqti dheer baan soo gelinay oo waxaan kasoo bilownay ilaa heer geerish haddana adiga waa kaas oo arkaysaa meeshan baan gadaynayo dee meeshii ugu fiicneed baa joognaa bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay dhallinyarada kusoo baratay fartamada gacanta geershida magaalada dhobley barashadaas way u qaatay muddo cabaar in aan kusoo barto maasha allah waan soo bartay hadda waxaan ku shaqeeyaa fartamada aan kasoo bartay geershadaas ayaan hadda ayaan ka shaqeeyaa muddo waxaan baranayay ilaa saddex sano labo sano ku dhowaada marka waxaan ka shaqeynayay muddo saddex sana marka maasha allah fartamadii aan soo bartay baan dad aan ku shaqeeyaa biraha markaa gadaayo inaad garanayso meeshay gelayaan waxa loo isticmaalayo magacyadooda iyo meelaha ay gelayaan marka fursadii aan soo bartay hadda ku shaqaystayo
si kastaba haatee degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waayihii dambe waxa ay dhallinyarada ku nool degmadaasi sameynayeen dadaallo ku aadan sidii shaqo abuur loogu heli lahaa dhallinyarada ku nool guud ahaanba degmadaasi